bsmi illaahi الرxmn الرaxيim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin slى اllahu وslma عlى nabiyina mxamed wعlى aalihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu الbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu الtamatuci wاlqiraani wاlifraadi bاlxaji wafasqi اlxaji liman lam yakun macahu hadi baabu tamatuci baabu bayaani xukmi tamatuci tamatuca xukunkiisa cadayntiisii buu u baab yahay ama baabu bayaani mashruuciyati tamatuci tamatuca mashruucnimadiisa cadaynteedii ayuu u baab yahay waalqiraani qiraanka mashruucnimadiisa cadayntiisii buu u baab yahay waalifraadi ifraadka mashruucnimadiisa cadaynteeda ayuu u baab yahay bilxaji la keli yaalo xaj keliya wa fasqi اlxaji xajka in la fasakho xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay ama wa fasqi اlxaji waa baabu mashruuciyati fasqi اlxaji xaj in la fasakho oo cumro loo fasakho mashruucnimadeeda caddaynteedii ayuu u baab yahay liman uu fasakho lam yakun macahu maciisa uunan ahayn hadyun xoolo maciisa aynan ahayn qofkii aan xoolo wadin oo aan xoolo usoo kaxaynin xajka ee xaj keliya soo xirtay inuu bedelo uu fasakho cumro keliya uu ka dhigo arrintaa mashruucnimadeeda ama xukunkeeda caddayntiisiibu u baabyahay halkan marka imaamulbukhaari wuxuu uga hadlayaa awjuhu lixraam wejiyada loo xarmado waana saddex weji saddexda wejina culammadu waxay ku ijmaacsan yihiin mid allaale midka uu qofka sameeyo inay tahay jaa-is ayb ee tan ugu fadli badan bay isku khilaafsan yihiin laakiin saddexduba inay bannaan yihiin khilaaf kama taagin ayaga ayb ee saddexdaa wej ee tamatuca qiraanka ifraadka tamatucu waxaa weeyaan qofka inuu cumro xirto fii ashhuri اlxaji bilaha xajka iyadoo lagu jiro inuu cumro xirto cumradaas uu ka xalaaloobo sideedaadkana marka uu xajka maka ka xirto ee markaas sidaas uu ku tago ama meesha uu joogo markaa uu ka xirto hal safar inuu cumro iyo xaj ku guto xajka iyo cumradana waxaa kala dhexgalayo xalaaloobitaan oo inuu xalaaloobo dharkiisa iska bedesho naag haddii haweentiisii hadday la socoto ou jimaaci karo yacni alxalaalu kulluhu qofka ayb tamatuca weeyaan taas tamatuca la yidhaahdaa dad badan oo asxaabta ka mida waqtiga nebiga waa sameeyeen qur-aankuna waa sheegay faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi ninkii sidaa u xajiyana waxaa laga rabaa hadyi hadyi ayaa laga rabaa imaam axmed ayaana fadilo tamatuca oo ka fadilo saddexdan weji tamatuca u fadli badan ayuu dhahaa maadaama nebiga uu jeclaystay tamaniyey ayb oo uu yidhi low istaqbaltu min amrii ma stadbartu walamaa suqtu lhadya hadyi ma aanan soo kaxeeyeen yuri nebigu sal l slam waxa ii dhiman hadday waxa iga soo tegay hadday ii dhimanaa lahaayeen xoolo maba soo wadeenba waana tamatuci lahay qiraanka isaguna waxaa weeyaan xaj iyo cumro in laysku daro dabcan marka bilaha xajka unbaa isaguna la xihan karaa ilaa xaj waqti kale lama xirto bilihii xajka in laysku daro xajkii iyo cumradii labadaba hal safarna layskugu daro hal safar acmaashii xajkana la qabto cumradii marka xajka ay dhex gasho dayib qiraan ayaa la yidhahdaa kaasna waa waxaa fadilo isagana abu xaniifa iyaa fadilaan oo nebigu isaguna inuu mashruuc yaada waxaaba u deliila rasuulka ayaa qiraan ku xajiyey rasuulku markuu xajinaya wuxuu ahay qaarin ayb qiraankaas mararka qaar selafka curfigooda tamatuc waa la dhihi jiray isaga laftirkiisa leanna tamatuc wuxuu ka shabahaa ninkii qiraan sameeyana waxaa laga rabaa neef ari inuu bixiyo hadduu awoodi waayona toban beri inuu soomo ayb oo tamatucaas ayuu ka mid yahay kan laftirkiisa qiraanka ayb oo mararka qaar yacni tamatuca qiraanka waa lagu idlaaqaa ayb walifraadi ifraadku isagana waxaa weeyaan xaj keligiis in la gooni yeelo oo bilihii xajka ayaa xaj lagu dhawaaqayaa waa xajinayaa qofka markuu xajkiisa dhammeeyo ayuu cumro gaar ah haddana samaynaya cumradiisu waxay dhacaysaa bacda alxaji ifraadkaas isaguna de waxaa axaadiid waxaa u deliila isaga xadiidka caa-isha ee nebiga salى اllahu عalيyه wali wasalam ay tihi faminaa man ahalla bixajin waminaa man ahalla bicumratin waminaa man ahalla bixajin wacumratin isaguna waa bannaayay imaamu shaafici imaam maalik iyo ayaa fadilaan iyo cumar saxaabada cumar bnu اlkhadaab iyo cuثmaan iyo ifraadkay fadili jireen maadaama safar badan oo ku jira ayb wa fasqi اlxajina waxay tahay ninkii aan xoolo wadin ee xaj keliya ku soo dhawaaqay ama xaj iyo cumro isku soo darsaday xoolo laakiin aan wadin inuu bedelo wixii uu soo xirtay markuu maka tago ee uu u bedelo cumro inuu ka dhigo oo uu intuu dawaaf sameeyo sacyi sameeyo timihiisa iska gaagaabsado xalaal uu noqdo xajkiibuu fasakhaa wuxuu u fasakhaa cumro ayb fasqu lxaji ila alcumra axaadiidka soo socoto marka afartaas mas'alo ayuu ku sheegayaa qال xdثna cثman huw بن أbي شhybة qال xadثna جrيir عan maنsuuri whuwa maنsuur بن المcتmr عan إbrاhيma عan الأswd عan caaئiشhaةa رadي الlه عanهa kharajna mعa النabiي slى الlه عalيه وaلi وsلم waxay tihi nebigaan la baxnay walaa nuraa anagoon nala malo gelinaynin anagoon malaynaynin ilaa أnahu الxaju xaj un inuu yahay shaأnigu maahane waxay sidaa u leedahay waxay tahay caadadii carabta hore ayaa waxay ahayd bilaha xajka inaan cumro la xiranin caadadii hore ay ulhayd saayay u lahaan jireen sidaasay ahayd ayb oo xadiidkeeda iyo waxeeda uu keeni doonaa caadadaas in nebiguna ku soconayay u malaynayeen marka oo xaj keliya un layska xiranayo falamaa qadimnaa markaan soo galnay tadawafnaa bilbeyti kacbadii baan dawaafnay fa amara الnabiyu salى اllahu عalيyه ali wasalam nebigu wuxuu amray man lam yakun saaqa اlhadya qofkaan ahayn inuu hadyi soo kaxeeyey an yaxilla inuu xalaaloobo ayuu amray qofkaan xoolo wadin inuu xalaaloobo faxalla wuu xalaaloobay man lam yakun qofkaan ahayn saaqa اlhadya inuu xoolo soo kaxeeyey wa nisaa'uhu nebiga xaasaskiisana lam yasuqna xoolo ma aynan soo kaxaynin fa axlalna way xalaaloobeen nebiga naagihiisa sala allahu calayh ali wasalam meeshaa marka mas'aladii dambena waa u deliil mas'aladii koo ifraadkana waa u deliil walaa nuraa ilaa annahu lxaj iyo nebigu dadkii xajka soo xarmaday inuu ka fasakay oo uu cumro uga dhigay ayb qaalat caaishatu radia allaahu canha waxay tihi faxidtu waan xayday falam aduf bilbeyti kacbada ma aanan dawaafin lanna xaa'id weeyaan ayay ahayd falamaa kaanat leylatu lxasbati falamaa kaanat markay ahayd leylatu اlxasbati habeenkii muxasab nebigu uu degaayey leylat اlxasba ama leylat اlmuxasab waa habeenkii afariyo tobnaad bisha dulxija habeenkii afariyo tobanka ahayd waa maalinkii saddexiyo tobnaadka xajka lasoo dhammeeyey mina laga soo noqday ee nebigu muxasab meesha la yidhaah uu degay habeenkaas qaalat waxay tidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahay ou yarjicu nnaasu dadku way laabanayaan bicumratin bay la noqonayaan miyay la noqonayaan iyo waxajatin iyo xaj wa arjicu ana aniguna ma waxaan la noqonayaa bixajatin xaj keliya rasuul allah waxay tidhi dadkii naagihii bay ka wadaa marka xaasaskii kale lala qabay iyada xaj iyo cumro laba kala gaara miyay la noqonayaan anigana ma xaj keliyaan la laabanayaa iyada laakiin xajkeedu ayaa cumradii ugu dhex jirtay laakiin iyadu mar walba waxbaa kaa maqanay islahayd qaala waxa uu yidhi wamaa dufti layaaliya qadimnaa makata habeenadii aan maka soo galnay miyaadan dawaafin qultu laa baan idhi maya dawaafkii cumrada ma aanan dawaafin habeenadaa ayb qaala waxa uu yidhi fadhabii tag oo bax maca akhiiki walaalkaa la bax ila tanciim fa ahillii bicumratin cumro soo xiro uma mawciduki adiga ballankaaga kadaa wakadaa meel heblaayo waayo meeshaan isugu imaanayna ayb meeshaas marka faahilli bicumratintaas ayaa fahamkeeda saan hadda ka hor sheegayba laysku khilaafay xanafiyada iyo kuufiyiintu waxay dhahayaan faahilli bicumratin waxaa weeyaan caa-isha markii xaydku uu ku dhacay oo ay dawaafi weysay kacbada oo tamatuceedii meeshaas marka uu ku wiiqmay maalintii sideedaad iyadoo xajka la aadayay xayd iyadoo qabto markaa oo ay ugu soo gashay rasuulka wuxuu ku yidhi cumradaadii ka tagay xaj xiro xaj bay xiratay kuufiyiin marka waxay leeyihiin xaj gooni ah oo keligiis abay xiratay saa darteed cumraa u dhinnayd cumradana middaan dambe waaye oo markaa ay samaynayso walidaalika iyagu waxay leeyihin caaisha kaanat qaarinatan markii hore waxay ahayd qaarinad uma saarat mufridatan markaas kabacdi waxay noqotay uma saarat waxay noqotay mufridatan mid xaj gooni iyo cumro ka dambaysa samaysa kuufiyiin marka iyagu sidaasay leeyihiin abuu xaniifa uu ka mid yahay imaamu shaafici aimo badanna a'immada badankood waxay leeyihiin sidaas ma aha caaisha markii hore mutamaticaday ahayd markii ay cumradii u suurtoobi weysay saarat qaarinatan waxay noqotay qaarina qiraanu xajkeedu isku bedelay waxaana ku tusaya inuu qiraan isku bedelay nebigu wuxuu yidhi dawaafuki bilbeyti wa sacyuki bayna safa waalmarwa yasacuki fii xajiki wa cumratiki dawaafkii aada dawaaftay kacbada iyo sacyigii aada samaysay yaa ku filan xajkaada iyo cumradaada qofka saas yeelayana waa qof qaarin uun ah marka xadiidkaas saxiix muslim ku sugan maadaama uu sugan yahay caaisha markii hore mufridada waxay ahayd mutamaticad uma saarat qaarinatan ayb cumradan marka maxay tahay iyada khaadirkeeda iyo qalbigeeduu nebiga ku hagaajinaya ayb ee cumradeedii xajkeedii dhex gashay ayb qaalat safiyatu safiya waxay tidhi maa uraanii aniga la imala gelin maayo ilaa xaabisatahum tii xabisaysa uun inaan ahay maahane safiya bintu xuyey um lmu'miniin radia allaahu canha baa iyadana waxay tidhi aniga waxaan u malaynaa inaan dadka xabisi doono maxaa yeele iyada markay xajkii dhammaysatay wixii dhan dhammaadeenoo la bixi rabay ayaa iyaduna xayd ku dhacay dawaafulwadaaci marka si ay ka yeesho waa aqooweysa markaasaa darteed bay waxay leedahay maadaama qof xaa'id ounan dawaafaynin inaan dadka xabisi doonaan u malaynayaa qaala nebigu waxa uu yidhi caqraa xalqaa kelmad marka waxaa weeyaan uun afka iska afka uu carabta afkeeda uu yaqaanay laakiin aan loo jeedin habaar aan loo jeedin awamaa tufti ayb miyaadan dawaafin yowma annaxri maalintii naxriga dawaafulifaadihi miyaadan samaynin qaalat waxay tihi qultu bala waxaan idhi waa sameeyey inaanan samayn iska daaya waa sameeyey qaala waxau yidhi laa ba'sa dhib ma leh ayb infirii soco oo bax laa ba'sadaa marka waxaa weya dawaaf naagta xaa'idka inaan laga rabin dawaafulwadaac haddii waxaydii kale u dhammaadeen dawaafulwadaacii uu ka dhiman yahay xayd ou ku dhaco safarka ugama baaqanaysa waa ka dhacay waa laga rugseeyey iyada ayb xadiidku marka taasaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaa naagtu iyadoon dawaaful ifaado samaynin dawaafu rukniga waa dawaaful ifaadaha iyadoon samaynin haddii xayd ku dhaco laabudda inay sugto waay intay ka daahir noqonayso kadib ay dawaafka samaynayso bacdi ala'ima ayaa laga yaabaa inay dhahaan qowl shaad awxa ah waxay yidhaahdaan iyadoo waxay iska dawaafaysaa xaydkeeda qabta ibnu taymiyana saan hore u sheegnay isagu dahaaro dhan maba u shardinayo dawaafka xadiidkana waa cillay waxba u gelinayo laakiin sida xoogga badan isnaci maa yasnacu alxaaju hayra an laa taduufii bilbeyt kaasaa saxiixa ayb rasuulka naskiisa saas waay xadiidkanna wuxuu tusaa macnahaas maxaa yeeley waxay tidhi waxaan u malaynayaa inaan dadka xabisi doono haddii ay iska dawaafi karto dadkaan xabisayaa maynan dhahdeenba qaala laa ba'sa infirii soco ayuu yidhi qaalat caaishatu radia allaahu canha caaisha waxay tidhi falaqiyanii اnabiyu sal l salam nebigaa ila kulmay wahuwa muscidun isagoo sii fuulaya min makata maka xaggeeda ka fuulaayo wa ana aniguna munhabitatun aan ahay midii hoobanayso calayha maka korkeeda kusoo hoobanayso ow ana muscidatun wahuwa munhabitun minha ayb xadiidkan marka de fasku اlxaji ila alcumra ayuu daliil u yahay iyo ifraadkii laftirkiisa qiraankiina waa u daliilo caaisho xajkeedu maadaama uu qiraan noqday qiraankii waa u daliil calaa ra'yi اlkuufiyiinna ifraadu daliil u yahay sidii la dhaha qaala xadaثna cabdالlah bn yuسف whuw التinisiyu qaala akhbarana malik can abi اlaswad mxamed bn cabdiلرaحman bni nawfl can curwaةa bni الزubayr can caaishaةa radia اllahu canha anaha qaalat kharajnaa maca rasuuli illahi sal l slam nebigaan la baxnay caama xajat اlwadaac sanadkii xajat اlwadaac faminaa man ahalla bicumratin waxaa naga mid ahaa mid cumro xirtay wa minaa man ahalla bixajatin wa cumratin xaj iyo cumro mid isku daray ayaa naga mid ahaa oo xirtay wa minaa man ahalla bilxaji xaj keliya mid xirtayna waa naga mid ahaa wa ahalla rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam bilxaji nebiga xaj ayuu xirtay marka bilxaji xaj buu xirtaydan iyo nebigu inuu qaarin ahaa see loo jamcinaa culammadu waxay leeyihin qaarkood markii hore nebigu xajuu ku dhawaaqay markii dambe ayaa xadiidkii aan soo maraynay sida uu sheegayo jibriil ayaa u yimid ru'yaa loogu yimid markaasuu wuxuu yidhi salli fii hada alwaadi اlmubaarak waqul cumratan fii xajatin sidaas markii la amrayna nebiga qaarin uu noqday oo xaj iyo cumruu xirtay marka iyada markii hore inay sheegaysa ayaa dhici karta fa amaa man ahalla bilxaji qofkii xaj xirtay ow jamaca alxaja waalcumrata ama xaj iyo cumro jamciyey lam yaxilluu ma aynan xalaal noqonin xataa kaana yowmu naxri ilaa maalintii naxriga ninkii xaj keliya xirtay ama xaj iyo cumro jamciyey ma uunan xalaal noqonin ilaa yowmu naxri dadkii kale nebigaa ka baajiyey kuwii xoolo aan wadin waa laga baajiyey rasuulkaa ka bedelay laakiin kuwii xoolaha watay markaa ma aynan xalaal noqonin ilaa nebigoo kale ahaa ilaa u ka ayb maalinta tobnaadka maalinta ciidda laga gaaro wahaakadaa marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa saddexdii nusub ba waa laga qaadanaya ayb tamatuca qiraanka ifraadka waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka xaj keliya xirto ama xaj iyo cumro isku daro inuunan xalaaloobaynin ilaa maalinta ciidda qofka xalaaloobaya waa mutamatica qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa gundarun wahuwa moxamed bnu jacfar albasri qaala xadaanaa shucbatu can اlxakam wahuwa bnu cutayba can caliy bni xusein can marwaana bni اlxakam qaala shahidtu cumaana wacaliyan cumaan iyo cali baan goobjoog u ahaa radia allaahu canhumaa wa cumaanu cumaanna yanhaa uu reebayo can ilmutcati tamatuca wa an yujmaca iyo in la jamciyo baynahumaa xaj iyo cumro yacnii cumaan muxuu reebi jiray laba nusug nusuga koowaad waa tamatuci waxaa kaloo reebi jiray in laysku daro xajkiiyo cumradii qiraan la sameeyo falamaa ra'aa caliyun cali markuu arkay ahalla bihimaa markuu arkay inuu cumaan diidaayo labadiiba u isku darsaday xaj iyo cumro ayuu jamciyey qiraan ayuu xirtay waa sifadii cumaan uu diidanaayo labadii sifa sifo ka mid ayb ahalla bihimaa labadoodiibuu xirtay labayka bicumratin waxajatin ayuu yidhi qaala markaa waxauu yidhi cali maa kuntu aniga ma ahi liadaca midka tegaayo sunnata nabiyi sal l slam nebiga sunnadiisa liqowli axadin qof warkiisa aniga mid sunnada nebiga ka tegaaya ma ahi qof hadalkii uga tegaayo ayb cusmaanna waxaa la wariyey inuu isagu markaa cali markuu yidhi nebigaa saa sameeyey ayuu wuxuu yidhi laakinaa kunaa khaa'ifiin inagu markaas yani waa cabsanayni say u cabsanaayeen xajatulwadaac cabsi ma jirin waxaa nebigu xajka cumrada isku darayna waxay ahayd xajatulwadaac bacdi ahlilcilmi waxay leeyihiin waa daciif warkaas ibn mascuuda wuxuu yidhi kunaa aamana maa yakuunu اnnaas ayb qaar culimmadana waxay dhaheen warkaas waa saxiix wuxuuna ka wadaa ay khaa'ifiina min an yakuuna ajru man afrada acdama min ajri man tamatac yani waxaan ka baqaynaa qofkii ifraad sameeyey ajrigiisu inuu ka bato kii tamatucay ayb macnaa noocaas oo kale adu waa la sheegay calaa kullin cumaan iyo cumar waxaa ka ansaxday inay tamatuca reebi jireen sababtay u reebi jireenna waxay ahayd iyagu qasad kaley lahaayeen xaaraan waay kama wadin laakiin in beytka aan laga kala go-in oo hadba safar loogu soo socsocdo ayb ayay rabeen meeshaa marka markuu ibnu xajar sharxaayey maa kuntu liadaca wuxuu yidhi zaada النasaaئiyu wاlismaaciiliyu faqaala cuثmaan taraanii anha الnaasa waanta tafcaluhu war caliyo waad ii jeeddaa inaan dadka ka reebaayo adigana ma samaynaysaa fa qaala cali wuxuu yidhi maa kuntu addacu aniga war nebiga sameeyey qof warkiis uuma tegaayo wa fii qisati cumaana wa caliyin min alfawaa'idi waxaa ku jirta buu yidhi ishaacat اlcaalimi maa cindahu min alcilmi wa idhaaruhu qofka caalimkaa inuu faafiyo oo bannaanka uu soo dhigo waxa agtiisaa oo cilmi ah iyo inuu muujiyo wa munaadaratu wulaati اlumuuri wagayrihim fii taxqiiqihi liman qawiya calaa dalika liqasdi munaasaxati اlmuslimiin ninka madaxdaa in lala doodi karo oo masaa-isha diiniga lagula doodi karo laakiin waa in loo jeedo markaas dee nasiixo laga wado iaar fidno la itaareeyo iyo buuq iyo haddaan laga wadin ee ay tahay liajli اlmunaasaxa inay bannaan tahay ayb qofkii awood u leh marka wاlbayaanu biاlficli maca alqowl umaradaas iyagoo da waxaa weeyaan dad waxayba ahaayeen masaa'il diinaya diin yaqaanaan oo diin ka doodaayo oo yacni akhdi iyo raddi iyo aqbali karay ahaayeen laakiin dadka hadda madaxda noqonayo waa ajhal naas dadkii waqtigii aakhir zamankii weeyaanoo nebigu uu lahaa dadka umuurta caamka waxaa ka hadlaaya dadka ebirka tacbaanka marka kuwan cilmi ay qof kula doodaanna ma leh caqli ama dulqaad ay ugu kaadiyaanna oy u dhegaystaanna ma leh haddaysanba diinka wax kale ka qabin kii diinka wax kale ka qabana de sha'nigiisu waa wax kalaba oo isaga diinka la diriraayo wuxuu yidhi marka wاlbayaanu biاlficli maca alqowl ficil iyo qowl in wax lagu bayaanin karo labada ilaa cali hadda sunnadan wuxuu ku bayaaniyey qowl iyo ficil labadii isku daray wajawaazu اlistinbaati min annasi nas in wax laga istinbaadi karo liأnna cuثmaan lam yakfa calayhi ana اtamatuca wاlqiraana jaa'izaani cuثmaan kama qarsoonaanin tamatuca iyo qiraanku inay bannaan yihiin laakiin وإنmا نhى عnهma ليعmل بالأفضل كmا وقع لcمر لakiن خشيa على أn يحmل غayrه النهي على التحريم فأشhاaع جواaز ذلكa وkل mنهma مجتهد mأجوuب qال xdثnا موسى بن إسماعيل qال xdثnا وhyب qال xdثnا بن طاwوس عن أbيه عن بن عabاس رضي الله عنهma qاaل kaanuu waxay ahaayeen yarowna inay u arkaayeen ana alcumrata cumrada fii ashhuri اlxaji bilaha xajka dhexdeeda dhacdo min afjari اlfujuur fujuur midka ugu faajirnimo badan ayay u arki jireen carabta fil ardi dhulka korkiisa fujuur dhulka korkiisa ka dhaco kan ugu daranay u arkaayeen bilaha xajka oo cumro la xirto wayajcaluuna almuxarama bisha muxaram ayay safaran ka yeeli jireen bisha muxaramna safar bay ka dhigi jireen say uga dhigayeen nas-i bay samay jireen inama annasii'u ziyaadatun fi اlkufri yudallu bihi aladiina kafaruu yuxiluunahu caaman wayuxarimuunahu caama liwaaطicuu ciddata maa xarama allahu fayuxiluu maa xarama allah muxaramka xurmadii ou lahaabay intay ka qaadaan ayay safar siinayeen waa soo kala hormarinayaan xurmadii muxaram safaray geenayaan xurmo la-aantii safarna halkaanay keenayaan bilidaalika waxaa la yidhi bisha safar safar waxaa loogu bixiyey liannahum kaanuu yatrukuuna buyuutahum sifran guryahooda eber iyagoo ahay ka tegi jireen lianna iyagaa waxay ka dhigteen muxaram oo kale wayajcaluuna almuxarama safaran ayay ka yeelaayeen wayaquuluuna waxay dhihi jireen idaa bara'a addabaru idaa bara'a haddii uu raysto addabaru owrta dhabarkeeda rarka iyo raadkii ka qabtay haddii ay ka raystaa uu raysto uu baaba'o wa cafa alaharu raadkiina uu tirtirmo yacnii raadkii safarkii xajka ilaa safar badana xajka loo gela raadka uu tirtirmo wansalakha safaru bisha safarna ay baxdo xallat ilcumratu cumradii way xalaal noqotay liman ictamara qofkii cumraysanaya waa u xalaal waa sharci marka ayaga min cindihim ay ka samaysanayaan xallat ilcumratu cumradii markaa way xalaalowda liman ictamara ninkii cumraysana bani aadam marka shaydaanku wuxuu ku xambaaraa mararka qaar tashriic inuu iska samaysto hadda nimankan tashriic min cindihim am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illaah xurmadii bishii muxaram ay lahayd safaray u raraayaan cumradii la cumraysanaayay bilihii xajka waa diideen oo waxay leeyihin ninkii cumraysanaya waxay xalaal u noqonaysaa safar markii laga baxo ayb qadima اnabiyu salى اllahu calayh ali wasalam nebiga iyo asxaabuhu ayaa soo galeen sabiixata raabicatin afar subaxeeda habeenkii ay bishu afar ahayd subaxeedii muhiliina bilxaji iyagoo xaj ku dhawaaqayo fa amarahum an yajcaluuhaa nebigu wuxuu amray inay ka dhigaan cumratan cumro inay ka yeelaan fatacaadama dalika cindahum agtooda waa ku weynaatay arrintaas leanna waxay yaqaaneen maynan ahayn faqaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ayulxilli xalaaltinimo xalaal aan xalaalowna kee ahoon xalaaloobaynaa qaala waxa uu yidhi xillun kulluhu xalaal noqosho kulluhu xalaalnimo dhammaanteed marka ayulxilli waxaa laga fahmaa bay dhaheen culammada inay yaqaaneen xajku inuu leeyahay laba xalaaloobid laba taxallul inuu leeyahay ataxallul اlasqar iyo ataxallul alakbar iyagu labadaa waa yaqaaneen taxallul asqarkana waxaa weeye wax walba in xalaal loo noqdo ilaa naag maahani haddii qofka uu dawaafulifaadihii ku darana in wax walba xalaal ay noqonaan marka waxay leeyihin xalaal teeh taxallulkee ayaan xalaaloobayna markaasuu nebiga yidhi alxillu kulluhu xalaaloobid dhammaystiran ayb meeshaana waxaa laga qaadanayaa fasqu اlxaji ila alcumra iyo xaj keliya in la xihan karo inta قال xدثنا محمد بن المثنى وهو أbو موسى الزمن قال xدثنا غندر قال xدثنا شعبة عن qaيس بن مسلم عن طارق بن شهاaب عن أbي موسى رضي الله عنه qاaل qdمت على النبي sلى الله عليه ولي وسلم نبgaan u soo galay فأmره بالxil wuxuu أmray xalaaloobid faamarahu wuxuu amray bilxilli qisada abuu muusa alashcari waa soo marnay markii yeman uu ka yimid oo maxaa xirhatay la yidhi wixii nebiga xirtay aan xirtay xoolo ma wadaa maya iska xalaaloo baa leeyahay fasqu lxaji ila alcumra ayuu deliil u yahay qaala xadaanaa ismaaciilu qaala xadaanii malikun xadaanaa cabdullahi bni yuusuf qaala akhbaranaa malikun can naaficin can ibni cumara can xafsata radia allaahu canhum zawji اnabiy sal l slam annaha qaalat waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow maa sha'nu nnaasi dadka sha'nigoodu waa maxay xalluu bicumratin cumro ay ugu xalaaloobeen walam taxlil anta adigana aadan ugu xalaaloobin ma aadan ka xalaaloobin min cumratika cumradaada qaala waxau yidhi nebiga innii labadtu ra'sii madaxayga waa dhejiyey aniga wa qalladtu hadyii hadyigaygana waan u qoor xiray oo soo kaxeeyey falaa axillu ma xalaaloobaya xataa anxara intaan ka gowraco ilaa neefkaas meeshii wakhtigiisii uu ka gaaro ma xalaalooba marka qofkii xoolo wado yani in markaa ilaa maalinta ciidda aanu xalaaloobayn ayb qaala xadaanaa aadamu qaala xadaanaa shucbatu qaala akhbaranaa abu jamra nasru bnu cimraan addubaciyu qaala tamatactu waan tamatucay fanahaanii naasun dad baa iga reebay fasa'altu bna cabaas radia allaahu canhuma ibna cabaas baan su'aalay fa amaranii waa i amray inaan tamatuco fara'aytu fi lmanaami hurdadii ayaan waxaan ku arkay dhexdeeda kaanna rajulan nin isagoo yaquulu lii uu igu dhahayo xajun mabruurun wa cumratun mutaqabbalatun xaj lagu baarinimo falay iyo cumro la aqbalay weeyaan kan ay haadihi xajun mabruurun wa cumratun mutaqabbalatun faahbartu bna cabaas ibna cabaas baan u sheegay faqaala waxa uu yidhi sunnatu nabiyi sala allahu calayh ali wasalam haadihi tani sunnatu nabiyi waay sal slam markaa sunnatu nebiyi wuxuu ka wadaa qofka inuu tamatuco maxaa yeeley nebiga ciddii aan xoolo wadin tamatuco xajkoodii u bedelay faqaala lii wuxuu igu yidhi aqim cindii ibnu cabaas baa wuxuu igu yidhi aqim cindii agtayda joog xoogaa faajcala laka aan kuu yeelee sahman saami min maalii maalkayga oo kaa siiye xoogaa saami yaraan maalkayga kaa siinaya acbaar ila joog qaala shucbatu waxaan idhi shucbaan shucba ayaa wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi lima maxaa dhacay ayb uu sidaa u yidhi ibnu cabaas faqaala waxa uu yidhi waxaa dhahayo abu jamra nasr bnu cimraan addubaci faqaala waxa uu yidhi faqultu waxaan idhi shucbaa yidhi lima faqaala waxa uu yidhi nasr bnu cimraan lilru'ya alatii ra'aytu ru'yadii aan arkay darteed ru'yadii aan arkay darteed ayuusaa meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa buu yidhi ibnu xajar ayb ayb wayu'khadu minhu waxaa laga qaadanayaa buu yidhi ikraamu man akhbara almar'a bimaa yasuruhu in la karaameeyo qofka qofkii u sheegay wax farax geliyo qof haddii uu kuu sheegay wax ku farax geliyo inaad maamuusto karaamayso wa faraxu alcaalimi bimuwaafaqatihi alxaqa waxaa kaloo laga qaadanayaa ninka caalimkaa inuu ku farxi karo haddii xaqa u waafaqo yani ijtihaadkiisii haddii nas ou waafaqo inuu ku farxayo walisti'naasu biاlru'yaa limuwaafaqati اdaliili اsharciyi ru'yadana in la weheshan karo oo loo weheshan karo waafaqitaanka ay waafaqaysa daliilka sharciga adoo deliil haysto sharci ah haddana hadday ru'yo ku waafaqdo deliilkii ru'yadiis waafaqaan ru'yadaasi marka meel fiicanay dhacday waa listinaasa wa cardu الru'yaa cala alcaalim waxaa kaloo laga qaadana ru'yada qofka caalimka in loo bandhigo wاtakbiiru cinda almasarati marka la farxo in la takbiirsan karo allahu akbar la dhihi karo ayb oo riwaayadka qaar bay ku jirtay ibnu cabaas markii loo sheegay allahu akbar wاlcamalu biاladilati الظaahirati adilada daahirkaa in lagu camal falo adilada daahirkaa marka waa maxaa qur'aankiina faman tamataca biاlcumrati buu sheegay nebigiina sidaasuu amray adiladaas daahirka in lagu camal wاltanbiihu cala اkhtilaafi ahli اlcilmi iyo in la baraarujiyo ahlucilmiga khilaafkooda liyucmala biاlraajixi minhu almuwaafiqi lidaliili si loogu camal falo midka raajixa ah daliilka waafaqsan masalada ahlu cilmiga isku qabteen in mas'aladii markaa yacnii la baraarujin karo khilaafka ahlu cilmiga oo la dhihi karo saxaabadii masaladan waa isku qabteen daliilku sidaanuu hebel yidhi qisadan saan bay u dhacday waxyaabahaas marka inay fiican tahay si loo qaato qowlka daliilka u dhow bal markii masalada laysku khilaafo ayaa dadku ay khilaafku wuxuu ku bixiyaa inay adilada raadiyaan kulama adiladii la raaraadiyana xaq in loo dhowaadaa dhici karta qaala xadaanaa abu nucaym wahuwa alfadl bnu dukayn qaala xadaanaa abu shihaab qaala qadimtu mutamatican waxa uu yidhi waxaan soo galay anoo tamatucayo oo mid tamatucaya aan ahay makata ayaan soo galay bicumratin baan la soo galay fadakalnaa qabla atarwiyati bialaaati ayaam yowmu tarwiya waa maalinta sideedaade ayaan soo galnay saddex maalmood ka hor xajka ayaamihiisa magacyay leeyihiin yowmu tarwiya maalinta sideedaad waaye sagaalaadna waa yowmu carafa maalinta tobnaadna waa yowmu naxri ama yowmu lciid maalinta kow iyo tobnaadna yowmu lqari ayaa la yidhaahdaa waa maalinta qof walba xaajiya uu minaa ku sugan yahay maalinta labiyo tobnaadna waa yowmu nafri alwal waa maalinta dadku ay degdegayaan maalinta saddexiyo tobnaadna yowmu nafri ahaani ayb wuxuu yidhi marka yowmu tarwiya maalinta sideedaad saddex maalmood ka hor baan soo galnay fa qaala lii unaasun dad baa waxay igu yidhaahdeen min ahli makata reer maka ah tasiiru اl'aana waxaad noqonaysaa hadda xajatuka xajkaagu wuxuu noqonayaa makiyatan xaj reer maka ay xajinayaan oo kale yacnii waxay ka wadaan maadaama aad cumro keliya soo xiratay oo hadda aada cumraysanayso kadib xalaaloobayso iska joogaysid yowmu tarwiyana aada xaj xiranaysid ee sida reer maka ay yeelaanoo kale aad yeelaysaa waayo xajkii makaad uga makaa ka baxaysaa ood ka xarmanaysaa sida reer makaba ay uga xarmadaan ajrigaagu marka waa naaqisay ka wadaan sida dad meel dheer ka soo xarmaday oo intaas xarmasho ku joogoo kale la ajar noqon maysid makiyatan marka xajkaagu maki makiba uu noqonaa waxay ka wadaan reer maka xajkoodoo kale ad xajinaysaayo nin gurigiisii ka xarmanayoo kalead noqonaysaa fadakaltu calaa caطaa caطaa bnu abi rabaxaan u tegey buu yidhi caطaa reer makau ahaa min talaamiid ibni cabaasna waa ahaa nin aad manaasigta u yaqaanana waa ahaa ibnu cabaas waxaa la yidhi wuxuu dhihi jiray isagoo nool fadwo iyo markay dadku u soo raadsadaan wuxuu dhihi jiray see aniga fadwo iigu soo raadsanaysaa ninkan isagoo uu joogo b abi rabax almaki ayaan u imid buu yidhi astaftiihi anoo jawaab ka dalbaayo faqaala waxau yidhi xadaanii jaabir bnu cabdillaahi radia allaahu canhumaa annahu xaja maca anabiyi sala allahu calayh waali wasalama nebiga inuu uu la xajiyey yowma saaqa albudna macahu halaha markii uu soo kaxeeyey uu nebiga isla soo kaxeeyey yowma saaqa albudna halaha markuu soo kaxeeyey macahu isaga la jirkiisa waqad ahaluu iyadoo dadku ay xirteen bilxaji xaj mufradan keligii u yahay faqaala lahum wuxuu ku yidhi nebiga dadkii axilluu min ixraamikum ixraamkiinni ka xalaal noqda biطawaafi اlbeyti uga xalaal noqda kacbadood dawaaftaan oo bayna safaa walmarwad sacaysaan waqasiruu tinta gaagaabsada uma aqiimuu nagaada xalaalan xaal aad tihiin xalaal xataa idaa kaana yowmu tarwiyati markay ahayd u ahaado faahilluu ku dhawaaqa bilxaji xaj wajcaluu alatii qadimtum bihaa mutcatan midii aad hormarsateenna cumradii aada hormarsateenna tamatuc ka dhigtay faqaaluu waxay yidhaahdeen kayfa najcaluhaa mutcatan seen tamatuc uga dhiganaynaa waqad samayna alxaja xaj baanbu kusoo soo xirannay xaj baanbu ku soo dhawaaqnaye sidee baan cumro uga dhigaynaa haddana faqaala waxa uu yidhi ifcaluu maa amartukum waxaan idin amray sameeyo meeshaa marka waxay daliil u tahay xajkii la bedeli karo oo loo bedeli karo cumro fasakhaasay marka culammadu aad isugu khilkhilaafeen ibnu cabbaas waxaa la yidhi isagu wuxuu qabay waajib inuu yahay fasakhaas oo ninkii xaj keliya soo xirtay ama xaj iyo cumro isku soo daray oo aan xoolo wadin kacbada markuu yimaado laasim inuu bedelo ibnu taymiya iyo imaam axmed iyana waxaa laga sheegay inuu dhihi jiray isaga ibnu taymiya isaga wuxuu arkaya saxaabadu inay waajib ku ahayd maadaama nebigu amar iyaga uu siiyey markaas uuna ka waday caadadii horee jiri jirtay si uu u baabi'iyo oo inaan bilaha cumrada bilaha xajka aan la cumraysan karin si uu u baabi'iyo dhabarka ugu dhufto amaa laakiin bacda asaxaaba ma si waa yacnii dadkii nebiga la xajinaya wixii ka soo haray dadka kale waajib kuma ahan ayuu leeyahay bal waxay u tahay sunno saxaabada iyagu waajibay ku ahayd hayruhumna mustaxab ayuu u yahay jumhuuru ahlilcilmi waxay qabaan waajib inaynan ahayn mustaxabna aynan ahayn iska tahay yani jaa-is inay jaa-is tahay oo ay bannaan tahay ayay qabeen ahlucilmiga badankood ay qabaan marka haddii la fiiriyo inay ma ka yaraanayso mustaxab inay tahay ma ka yaraanayso in arrintaas ay tahay arrin mustaxab sunno ah oo qofkii xaj keliya ku dhawaaqay markuu kacbada taga inuu bedelayo inuu bedeli karana waa waana yeeli karaa waana u sunno arrintaas marka macnaheedu ma ahan qiraanna ma jiro ifraadna ma jiro ma aha macnaheedu bacdu nnaas baa waxay ka fahmaan labadaas inaan lagu xajin karinba inay tahay saas ma aha ijmaacaa ku soo arooray saddexdan weji tii lagu xajiyaba inuu ansaxayo xajka yacni ayumaa afdal tee yacnii bannaan maxaan bannaanayn taas waa wax isku khilkhilaafay fasqu lxaji marka ila alcumrati nusuus sariix uu leeyahay waa bannaan tahay bal inay mustaxab noqotaa dhici karta ayb ifcaluu maa amartukum falowlaa annii suqtu lhadya inaan hadyi soo kaxeeyey haddaynan jiri lahayn la facaltu waxaan samayn lahaa midla aladii amartukum waxaan idin amrayoo kale walaakin laa yaxilu minii xaraamun laa yaxilu ma xalaal noqonaya minii aniga xaggayga xaraamun shay xaaraam iga ahaa oo ixraamka xaaraam igaga ahaa io xalaal noqon maayo xataa yabluqa alhadyu hadyiga intuu ka gaaro maxillahu gooskiisa fafacaluu sidii bay yeeleen qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid qaala xadaanaa xajaaju bnu muxamadin alacwar can shucbata can camri bni murata can saciid bni اlmusayab qaala اhtalafa caliyu wacuثmaanu cali iyo cuثmaan ayaa iskhilaafay radia allaahu canhumaa wahumaa bicusfaan iyagoo jooga fi lmutcati tamatuc ay isku khilaafeen faqaala caliyun cali waxa uu yidhi maa turiidu maxaad doonaysaa maa turiidu ma doonaysid ilaa an tanhaa inaad reebtid maahani can amrin arrin facalahu nebiyu sal l slam nebigu uu sameeyey falamaa ra'aa daalika markuu arrinka arkay caliyun cali ahalla bihimaa jamiican xaj iyo cumrow ku dhawaaqay markuu saas maqlay xadiidkaanna markaa soo maqlay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man labaa bilxaji xaj qofkii ku dhawaaqay ku talbiyeystay wasamaahu magac dhabayna qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can ayuuba qaala samictu mujaahidan yaquulu xadaanaa jaabir bnu cabdillaahi radia allaahu canhumaa qaala qadimnaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalama wanaxnu naquul nebigaan usoo ayaan la soo galnay annagoo dhahayna labayk allaahuma labayka bilxaji faamaranaa rasuulu lahi sal l slam nebigu wouna amray fajacalnaaha cumratan cumraan ka dhignay marka xaj keligiina in lagu dhawaaqi karo iyo in la bedeli karo oo cumra loo bedeli karo ibnu xajar wuxuu yihi wayu'khadu minhu fasku اlxaji ilى اlcumrati waqad dahaba اljumhuuru ilaa anahu mansuuqun jumhuurku iyaga waxay ku tageen faskigaas in la nasakhayba ibnu اlqayim marka aaduu masaladan u baxtiyaa zaadulmacaadka wuxuu leeya waxaa la yaab leh see loo nasakhay saxaabadii baaba nebiga weydiiyeenoo waxay yidhaahdeen alicaaminaa haada yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow fasakhaani sanadkan miya sanadkeennan bis markaasuu nebigu wuxuu yidhi laa maya bal liabadi labad shay marka nebigu abadi labad uu yidhi see mansuuq ku yahay mar waxay yidhaahdeen annaga miyay noo gaartae maya buu yidhi nebiga dakhalat ilcumratu fi lxaji cumradii ama xajkii wuxuu dhex galay cumradii ilaa yowmi اlqiyaama ilaa iyo qiyaamaha wadahaba bnu cabaas ilaa anahu muxkamun inuu yahay wa bihi qaala axmadu wa طaa'ifatun yasiiratun inuu muxkam yahaan xoog badan laakiin waajib mau noqonayaa mase mustaxab ibnu taymiya wuxuu taxqiijiyey mustaxab inuu dadku u yahay saxaabadii markaasna inuu amar maadaama amar gaaroo adag uu nebiga ku siiyey ujeedna uu ka lahaayo ahayd in la bedelo caadadii hore u jiri jirtay isagu saasuu dhaha ibnulqayimna waxaan malaynaa inuu isaga ku tegey madhabka ibnu cabbaas oo uu ku tegay inay waajibka tahay sheekh ilalbaanina sidaasuu ku tegey isaga laftirkiisa ayb kitaabkiisa yarka mansaq alxaji waalcumra baabu اtamatuci calىa cahdi rasuuli اllaahi salى اllahu عalيyh wali waslama waqtigii rasuulka tamatucii xukunkiisii caddayntiisiiba u baab yahay qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa hamaamu can qataadata qaal xadaanii muطarifun can cimraana radia allahu canhu qaal tamatacnaa calىa cahdi rasuuli اllahi sal slam waqtigii nebiga ayaan tamatucnay fanasla اlqur'aanu qur'aankii baa soo degay qaala rajulu nin ayaa wuxuu yidhi bira'yihi ra'yigiisa wuxuu ka yidhi maa shaaa wuxuu doonay cimraan wuxuu yidhi waqtigii nebiga waa tamatucnay qur-aankiina waa kusoo degay qur-aankii ah faman tamataca bilcumrati ila alxaji qur-aankiina waa kusoo degay nebigana waqtigiisii tamatuc waa sameynay markaa kadib baa nin ra'yigiisa wuxuu ka yidhi maa shaaa wuxuu doonay bacdi riwaayaat waxay leeyihin ninkan wuxuu ka wadaa cumar radia allahu canhu riwaaya waxay leedahay walam yanzil fiihi qur'aanu bixurmatin qur-aanna ma soo degin arrintaa xaaraantinimadeeda wax qur-aanoo ka soo degayna ma leh lamana nasakhin bacdi riwaayaat waxay leeyihiin imaamu lbukhaari baa wuxuu yidhi yuqaalu inahu cumar waxaana dhici karta siyaaqa in loo jeedo cumaan wa fiihi min alfawaa'idi xadiidkan waxaa ku sugan buu yidhi dhexdiisa fawaa'idna jawaazu naskhi اlqur'aani biاlqur'aan qur-aan in qur-aan lagu nasakhi karo walaa khilaafa fiihi wa jawaazu naskihi biاsunnati wa fiihi ikhtilaafun shahiir qur-aan in la nasakhi karo sunno lagu nasakhi karo khilaaf baana ku jira mashhuur sida looga qaadanaya waxay tahay wuxuu yidhi tamatuca qur-aan baa ka soo degay wax nasakhayna male buui ka waxa nasakhaaya inuu qur-aan u jeedo inuu sunno u jeedo intaas suuragal ayb ayb wwajhu dalaalati minhu qowluhu walam yanha canha rasuulu lahi sal l slm wajhu dalaaladana waxay tahay qur-aan baa ka soo degay nebigiina ma reebin yani tamatuca qur-aankii baa ka soo degay rasuulkiina ma reebin marka rasuulka reebiddiisu inay wax nasakhi karto fa ina mafhuumahu mafhuumkiisu waxaa weeyaan فإن مفهومه مفهومkiisu أنه لو نهى عنها لم تنcd haddii نبgu uu reebi لahaay لم تنcd waa reebtoomi لahayd ويستلزم رفع الحكم ومqتضاه جواaز النسخ ويستلزم رفع الحكم ومqتضاه جواaز النسخ وqد يؤخذ منه أن الإجماع لا ينسخ به لكونه حصر wujuuha almanci fii nusuuli aayatin ow nahyin min annebiy sal l slm ijmaaca inaan isaga waxba lagu nasakhaynin ina waa laga qaadan karaa maxaa yeele waxa wax nasakhaayo cimraan wuxuu ku sheegay aayad ama xadiid ijmaaca marka waxna ma nasakho lamana nasakho isaga wa fiihi wuquucu اlijtihaadi fi اlaxkaami bayna asaxaabati ijtihaad saxaabada dhexdooda inuu dhici jiray yacni axkaamta lagu ijtihaado inay saxaabada dhexdooda ka dhici jirto wa inkaaru bacdi اlmujtahidiina calaa bacdin binnasi mujtahidiinta qaarkood qaarka kale inay inkiri jireen oo ay ku inkiri jireen binnas yani in inta la niqaasho qof ijtihaadkiisa la yidhaha sax maaha naskaana daliil waa dhib wabilahi towfiiq sal l sl